Ciraaq iyo Lubnaan ayaa dibadbaxayaashu waxa ay qabanqaabiyeen banaanbaxooda kadib markii booliiska Sweden ay u oggolaadeen mudaharaad Khamiistii uu nin Masiixi Ciraaqi ah oo ku nool Stockholm uu laad ku dhuftay kuna dul istaagay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah bannaanka hore ee safaaradda Ciraaq. Saacado ka horna dibadbaxayaasha ku sugan magaalada Baqdaad ayaa gudaha u galay safaaradda Sweden oo ay dab qabansiiyeen si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin hanjabaadii uu ugu hanjabay inuu gubayo kutubka Qur'aanka Kariimka ah ninkaasi. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiici al-Suudaani ayaa amar ku bixiyey in safaaradda Sweden laga saaro Ciraaq isla markaasina diblomaasiyiinta Ciraaq laga soo saaro Sweden. Laakiinse taasi keliya kuma aysan filnaanin inay dejiso carada dadka, waxaana mudaharaadyo kaleto ay ka dhaceen galabnimadii Baqdaad. Dalka Iiraan ee dariska ay yihiinna dibadbaxayaashu waxa ay sidoo kale qorsheeyeen inay isugu soo baxaan wadooyinka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xussein Amiir Abdullahian ayaa waxa uu xogayaha guud ee qaramada midoobay u qoray warqad ku saabsan meelka dhaca lagu sameeyey kutubka Qur'aanka Kariimka wuxuuna u yeeray safiirka Sweden ee halkaasi. Waxaan u aragnaa dowladda Sweden inay mas-uuliyadeeda tahay natiijada ka soo baxdo ama ka imaada dunida muslimka ee ku saabsan caragelinteeda daandaansiga leh. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Nasser Kanaani ayaa sidaas yiri ninkan jaa-ifeeyey kitaabka qur-aanka kariimka ah ee ku sugan magaalada Stockholm ayaa sidoo kaleeto cagihiisa waxa uu ku masaxay hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatullahi Cali Khamenei sawirkiisa wuxuuna sidoo kaleeto sameeyey mid lamida sawirka wadaadka shiicada ee Ciraaq muqtada sadar intuu soo qaatay oo uu ku is istaagay halkaasi hogaamiyaha xisbullah xasan nasrallah ayaa khudbad muuqaala oo uu jeediyey habeennimadii khamiistii waxaa dunida muslimka hogaamiyaashooda uu ka dalbaday inay ceeriyaan safiiradooda jooga ee sweden sacuudi arabiya iyo qatar oo ah labada wadan ee ay ugu badan yihiin muslimiinta sunniga ah ee khaliijka carabta ayaa u yeeray diblomaasiyiintooda sweden si ay u cambaareeyaan sharaf darrada lagu sameeyey kitaabka qur-aanka kariimka wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sidoo kaleeto taasi si lamida u dhaleecaysay subaxnimadii khamiistii shalaytana mudaharaadayaasha baqdaad waxa ay qabsadeen safaaradda sweden saacado badan waxa ayna sidoo kaleeto dab qabadsiiyeen safaaradda balse shaqaalaha safaaradda ayaa maalin ka hor laga saaray halkaasi kadib markii dibadbaxayaashu ay qabanqaabiyeen dibadbaxoodani mas-uuliyiintu waxa ay xireen dadkii soo booqanayay safaaradda oo ay joojiyeen iyagoo sidoo kaleetana aan ku dhawaaqin goorta ay dib u furi doonaan waddanka bakistan ayaa dowladdu ay si adag u dhaleeceysay ninkaasi sharaf darrada ku sameeyey kitaabka qur-aanka kariimka muslimiinta ayaa gubista kutubka qur-aanka kariimka ah waxa ay ka taagan tahay meel adag waxaana ay ku tahay meelka dhac qoraalka quduska ah ee diinta islaamka gubista kutubka qur-aanka kariimka ayaa waxa ay dhalisay mudaharaadyo ka dhacay guud ahaanba dunida muslimka kuwaas oo qaarkood isu bedelay rabshado dalka afghanistanna taalibaan ayaa hakisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ay hay-adaha sweden ka wadeen wadankaasi taasi oo jawaab u ahayd gubista nuqulka kitaabka qur-aanka kariimka ah ee dalkaasi sweden dhowaan lagu sameeyey sharaf dilka